أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون ويقتلون الذين يأمرون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiru suurati ali cimraan casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda labaatan iyo koowaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yakfuruuna ku kufrinayo ku gaaloobayo biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa kuwa ku kufrinaayo wayaqtuluuna dilayaan annabiyiina nebiyaashana dilayo bigayri xaqin xaq la-aan wax xaq ah la-aantiis wayaqtuluuna dilayaan aladiina kuwa ya'muruuna farayaan annaasa dadka faraayo bilqisdi cadaalad farayo dadka min annaasi xaal ay dadka ka mid yihiinna kuwaas fabashir u bishaaree hum iyaga ugu bishaarey bicadaabin cadaab ugu bishaarey cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan xabitad ayay burtay oy baaba-day acmaaluhum acmaashooda hawaabteedii ay baaba-day fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ay ku baaba-day ama acmaashoodiiba ay burtay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ay ku burtay iyo waalaakhirati aakhirada dhexdeeda wamaa lahum uma sugnaanin kuwaas min naasiriina kuwa u hiilinayo uma sugnaanin oo iyaga u gargaarayo wuxuu leeyahay allah subxaanahu watacaala aayaddan ina aladiina yakfuruuna biaayaati illaahi ina aladiina kuwa yakfuruuna diidayaan oo ku kufrinayo biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa kuwa ku gaaloobayo aayaadka allana waxaa loo jeedaa fii hadihi alaayati alqur-aan yahuudda iyo nasaarada ayaana laga hadlayaa waayo labada qolaba waxay beeniyeen qur-aankii lagu soo dejiyey nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam aayaadka allay ku kufrinayaan marka waa saddex tilmaan wayaqtuluuna waxay dila ina aladiina kuwa yakfuruuna ku kufrinaayo biaayaati illaahi ilaahi aayaadkiisa wayaqtuluuna dilayaan annabiyiina nebiyaasha kuwa dilayo bigayri xaqin wax xaqa la-aantiis dilaayo marka bigayri xaqin xaqin hadda aayaddan suuratu ali cimraan waa la nakireeyey maadaama ay jumla shardiya ay ku dhex jirto waxay munaasab u noqotay waxay munaasab u noqotay nakira oo iyada marka yacni cumuum si markaas loo helo suuratulbaqarana iyada waxaa weeyaan waxaa ku jira suuratu lbaqara bigayri اlxaqi ayay ahayd oo maadaama ay jumladu aynan ahayn suuratu lbaqara jumla shardiya iyo aynan ahayn ayaa marka macrifo laga dhigay meeshaas meeshaana nakira laga dhigay lianna jumlo oo macnaheedu iska macno shardi ay yahay bay ku dhex jirtaa ina aladiina yakfuruuna aladiinadaas baa iska shardi macnihiis oo kale leh ayb in aladii markaa saasaa marka bigayri xaqin loo yiri cumuuma marka ku jiro nakirada markay cumuum gashana markay nakirada markay gasho shardiyo jumlo oo shardiyo ama la wax la macno ah ay gashana cumuum ay keeni jireen wax xaq ah inaba ha yaraatee la-aantiis ayay dilayaan dee nebi awalba xaq laguma dili lahayn laakiin gardaradooda ayaa aada loogu mubaalaqooday oo mubaalaqaa ku jirta oo waa lagu xeel dheeraaday nebi ilaahay oo aanba garba lagu dilaynin awalba ayaa haddana isagoon waxba ka galabsanin bay dilayaan yani waa kasii iyadoo nebi dadka la dilaba uusan ahayn marnaba unana mudnayn ayay haddana isaga oo aan wax xaqo uu ka galay aan jirin bay haddana iyagu iska ay ay ku gardaroonayaan wayaqtuluuna dilayaan aladiina kuwa ya'muruuna farayeen annaasa dadka kuwa farayana dilo bilqisdi cadaaladda kuwa faro ay bilcadli waay meesha marka min annaasi xaal ay dadka ka mid yihiin marka saddex tilmaam baa lagu sheegay oo tilmaamta koowaad waxay tahay aayaadka alley ku kufriyaan midda labaadna waxa ay tahay ambiyada alle dadkii aayaadka lagu soo dejiyey ayay dilaan oo ay qoorta ka jaraan oo ay dhibaan dadka ambiyada khulafadooda ah oo dadkii ambiyada dhexlay oo culimadii xaqa sheegaysayna waa dilayaan oo iyaguna sidoo kale u dilayaan oo lianna culimadu alculamaau warahatu lambiyaa xadiidku saasuu ahaa culimadu waa ambiyada dadkii dhexlay khaasatan haddana nebiyullaahi moxamed sal ll cl slam risaaladiisu maadaama ay caam tahay nebina uunan ka dambeyneynin diintiina inay taagnaato la rabo oo ilaahay sidaas uu doonay booskaas marka culimada taagan oo dadka marka yacni xalaashii xaaraanta u caddaynayaan xaqayo baadilka u caddaynayo ayay gardarro iyagoon waxba ka galabsanin ayay dilayaan sidaas oo kale ayb fabashirhum kuwaa ugu bishaaray bicadaabin cadaab ugu bishaaray cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo ugu bishaare marka ibnu jariir wuxuu wariyey can makxuulin can qabiisata bni du'ayb alkhusaaciy can abi cubaydata bni اljaraax radia allahu canhu qaal qultu lirasuuli llahi sal l slam nabigan waxaan ku idhi ayu nnaasi ashaddu cadaaban yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha dadka kee ugu cadaab daran qaala wuxuu yihi rajulun qatala nebiyan nin yacni nebi dilay ow rajulan amase nin dilay amara bilmacruufi wanahaa cani lmunkari macruuf faray munkar reebay qof yacni macruuf faray munkar reebay qof dilay ama yacni nebi ilaahay subxaanahu watacaala qof dilay baa dadka ugu cadaab daran uma qara'a rasuulu llahi sal l slam wuxuu akhriyey wayaqtuluuna annabiyiina bigayri xaqin wayaqtuluuna aladiina ya'muruuna bilqisdi min annaas ilaa aayadda wamaa lahum min naasiriin uu gaaray yahuuddaana waxaa ku caanbaxday iyo dadka iyaga markaa la halmaalo oo isla weyn aayaddu marka waxay tilmaamaysaa takaburka iyo kibirka meeshay ka gaareen aayaadkii allana waa diideen waa ku kufriyeen waa ka santaageen dadkii wadayna dhibay kula kaceen marka kufri iyo waxay isku darsadeen dadkii in laga celiyo xaqu inuu gaaro in laga celiyo ayay isku darsadeen kuwaas marka dee ilaahay cadaabkiisa ayuu ugu bishaareeyey marka kuwa ay dila ay dilayaan ama ay dileen iyo kuwa marka iyaga waxaa sameynayaba rabbi bay haddana isla hortegayaan maalinta qiyaamaha ilaa nin walba ilaahay ajalkii oo ugu talagalay unbuu ku dhimanayaa ninna awalowsan dhaafaynin qiyaamuhuna marka cadaaladaa taallo ee raganimadan adduunyada la ysbidaayo ma taallo ulaa-ika kuwaadaas marka meeshaa ibnu jariir wuxuu yidhi wayaqtuluuna aladiina ya'muruuna bilqisdida wayaqtuluuna aamiriihim bilcadli dadka cadaaladda faraya iyaga fii amrillaahi sha amarka alle iyo wanahyihina ku saabsan ayay dilayaan aladiina yanhownahum kuwaas oo ka reebaya can qatli lambiyaai ambiyada dilkooda wa rukuubi macaasiihi war ambiyadan ilaahay iska dhaafa waa ambiye ilaahay kuwa dhahay dilayaan marka kuwa cadaaladda faraya sidaasna waa lagu macniyey macaasidii allay ka reebayaan waa dilayaan alimaamu abari sidaasuu yihi ibnu abi xaatim fii tafsiirihi wuxuu ku wariyey can اthawriy sufyaan اthawri aayaddan isagoo fasiraya wuxuu yidhi wayaqtuluuna aladiina ya'muruuna bilqisdi hum khulafaau اlanbiyaa ambiyada dadkii bedelay waay oo ummadda booskii ambiyada ay u taagnaayeen u taagan ag xagga xaqa gaarsiintiisa iyo bayaaninta ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan xabitad ay baaba-day oy burtay acmaaluhum acmaashooda fi dunyaa adduunyada dhexdeeda acmaashooda adduunyada say u burtayna ibnu jariir wuxuu yidhi falam yanaaluu maxmadatan adduunyada waxay u burtay acmaashoodii ammaan kama aysan helin walaa hanaa-an ammaanna ma aynan ka helin mahadnoq iyo ammaan midna kama helin minannaasi dadka xaggooda ugama imaanayso liannahum maxaa yeelay kaanuu calaa dalaalin wa baatilin baadi iyo baatil ayay kor taagnaayeen walam yarfac illaahu lahum bihaa dikran ilaahayna magac wanaagsan kor uguma ounan soo qaadin bal lacanahum naxariistiisuu ka fogeeyey wahataka astaarahum wixii ay isku qarinayeenu ayuu googooyey oo ceebtoodiibuu bannaanka keenay wa abdaa maa kaanuu yukfuuna min qabaa'ixi acmaalihim waxay qarinayeen oo acmaashoodii foosha xumayd buu bannaanka keenay calaa alsuni ambiyaa'ihi buuna bannaanka ugu keenay nebiyada carabiyadooda wa rusulihi iyo rusushiisa carabiyadooda fii kutubihi kitaab kitaabada uu soo dejiyey dhexdooda allatii anzalahaa calayhim ambiyada uu kusoo dejiyey fa abqaa lahum ilaahay wuxuu u reebay kuwaas maa baqiyat iddunyaa intay adduunyada jirto madammatan ceeb ayuu u reebay iyo eed ayuu u reebay fadalika marka kaagaas buu yidhi ibnu jariir xubuutuhaa fi ddunyaa acmaashoodiibaa adduunyada dhexdeeda burtay sidaasaa laga wadaa ceeb iyo yacni taariikh xun ayaa ka hartay oo aan maanta waa kan maanta aan qur-aankii ku akhrisanaynin yahuud sidaasay samaysay kanay gashay kanay gashay kanay gashay ambiyadii bay laayeen sidan bay u dhaqmeen waa ceebtaas waay marka adduunyada waxba kuma haystaan ammaan iyo maxmada iyo faan yacni ammaan ammaanid iyo mahadnaq midna kuma haystaan wahaakadaa qofkii qof muslima oo xaq dad faraayo bimujarad yacni xaqan maxaad u sheegaysaa isagana u dilay de qof ummadda dhexdooda ammaan ilaahay ma u dhexdhigaayo bal uun in la ceebeeyo kii hadda ka hor saa yeelay kii culimmada laayayoo dilay unbaa mar walba horta yaa dadka dhegahooda mar walba ku dhacaysa nacam taana marka ceeb adduunyay u tahay nacam wa in kaana dadka maangaabka ama dadka aan iyagu yacni dadka lamidka ah dadkaas foosha xun wain kaana iyagu ay ammaan yacni ay iska ammaanayaan haddana taasi marka yacni ammaan macno ku fadhisa ma aha dadka akhyaarta oo diinka ilaahay wax ka garanayo ama fidradoodu ay nadiifka tahay qof uun dad xaq u sheegaya ninka uun raadsado ee dilo wax wanaag iyo ammaan adduunyada dhexdeeda ma u oolayaan ayb marka acmaashoodiibaa adduunyada dhexdeeda ku burtay sidaasuu ibnu jariir ku fasiray baqowi isaga wuxuu yihi wabutlaanu lcamali fi dunyaa camalka oo buro adduunyada dhexdeeda allaa yuqbala waa inaan la aqbalin waxay samaynayaan adduunyada dhexdeeda wa fi laakhiratina anlaa yujaazaa caleyhi aakhiradan inaan la abaalmarinin ayb walaaakhirati aakhiradii dhexdeeda ee acmaashoodii ay ku burtay wamaa lahum uma sugnaanin min naasiriina kuwa uheeliyo ayb wax u heelinayo ma jiraan oo iyaga markaa yacni heel u ah alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yudcuuna ilaa kitaabi illahi liyaxkuma baynahum huma yatawallaa fariiqu minhum wahum mucriduun alam tara miyaadan arkin waa yaabe ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qeyb dheef nasiibka oo min alkitaabi kitaabka ka mid ah la siiyey yudcowna xaal loogu yeerayo kuwaas ilaa kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa intii ka ah loogu yeerayo maxaana loogugu yeerayaa liyaxkuma kitaabku inuu xukumo beynahum dhexdooda inuu xukumo ayb iyo iyaga dhexdooda inuu xukumo waa tafsiir tafsiir kalena beynahum iyaga iyo wabeyna rasuuli iyo rasuulka inuu kala saaro kitaabka uma markaa dabadeed yatawallaa waa jeesanayaan fariiqun koox kooxda oo minhum iyaga ka mid ah wal xaal bay jeesanayaan hum iyaga oo mucriduuna kuwa jeesanaya ah halkanna marka waxaa weeyaan ceeb kale oo ilaahay subxaanahu watacaala nimankaa ay lahaayeenoo uu rabbi uu ka sheegayo marka allah wuxuu leeyahy alam tara miyaadan arkin waayaabe ila ladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban dheef qeyb laga siiyey qeybta oo min alkitaabi kitaabka ka mid ah mintaani waa tabciidiyo waaye nasiibantaana laga fahmaa inay tabciidiyo tahay waayo waxaa la yidhi dheef qeyb kitaabka laga siiyey dheefta oo min alkitaabi kitaabka ka mid ah waa miyaadan arkin yudcowna weliba iyadoo loogu yeerayo haddana ilaa kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa intii ka a loogu yeerayo yani iyadoo ilaahay kitaabkiisa loogu yeerayo liyaxkuma ay liyaxkuma alkitaabu kitaabku si uu u xukumo beynahum meeshaan marka waa maxay waxa uu kitaabka xukumaayo waxaan ay diideense waa maxay ilaa saddex tafsiir oo ibnu jariir sheegay tafsiirka koowaad wuxuu leeyahay waa yahuuddii waxaa loogu yeeray towr kitaabkoodii towreed ayaa la yidhi soo bixiya sifadii nebi m yacni tilmaantii nebiyullaahi moxamed sala ll l slam lahaa iyo sida uu usoo baxaayo iyo xaqnimadiisaa ku yaallo marka waxaa la yidhi keena kitaabkiina soo bixiya kaad haysataan la imaada xaqaas ayaa marka la idinkaga tusayaa waa diideen marka waana ka jeesteen tafsiir kale wuxuu leeyahay waxa ay tahay arrinta loogu yeeray xuduud iyaga markaa nin iyo haweeney ayaga yahuudda ka mid oo zinaystay oo nikaaxna soo maray ayay nebiga ula imaadeen sala allahu calayhi wasalam iyagoo marka dhahayo haddii uuna sii waxa aan rabno aan ka helnana waa saan rabnay oo inaan la dhagax lagu dilin labadan qof oo xoogaa inta la karbaasho wejiga laga madmadoobeeyo wax loo marmariyo siday iyagu u bedeleen towreedkooda hadduu taana siiyana waa taa haddii unanna siininna waa ka diideynaa waxa uu sheego sidaasay yidhaahdeen suuratulmaa-idaan ugu tegaynaa yaquuluuna in uutiitum haadaa fakhuduuhu wain lam tu'towhu faxdaruu markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi kaa intuu meeshooda ugu tegay maa tajiduuna xadda zaanii fii kitaabikum zaanigu idinka kitaabkiina hadda aada haysaan maxaa ku taallo ood ka helaysaan ayuu weydiiyey waa diideen marka waa ka jeesteen marka xagga waa qariyeenba isla suuraddana waxaa ku imaan doonta qul fa'tuu bitawraati fatluuhaa in kuntum saadiqiin marka macnahaas marka aayaddu marka xad min xuduudillaahi ka mid oo kitaabka ayaga ay hayaan ugu taalay ayay diideen markii loo bandhigoo la yihi war kitaabkiinii bayba ku taallaan la imaada waa ka jeesteen marka naam iyo inay caam tahay ibnu jariirna cumuumkooba iska doortayba wuxuu yihi waa iska caam alam tara miyaadan arkin ila ladiina kuwii miyaadan arkin waayaabe uutuu la siiyey nasiiban nasiib la siiyey dheef ama qeyb kaas oo min alkitaabi kitaabka ka mid ah yudcawna xaal loogu yeerayo ilaa kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa intii ka ah liyaxkuma kitaabku si uu u xukumo beynahum iyaga dhexdooda iyaga dhexdoodau kala saarayaa kitaabka tafsiir kale marka liyaxkuma beynahum wa beyna rasuuli kitaabku inuu kala saaro iyaga iyo rasuulka kitaabka marka la sheegayo kee waayo waa kii iyaga ay haysteene towreed towreedka marka waxaa la dhihi karaa sow ayaga ma aynan bedelin maxaa towreed loogu laabanayaa jawaabtu waxay noqonaysaa towreed wax waa bedeleen waa run waxyaabay ka bedeleen yahuudda waxyaabo badan oo wixii uu la soo degay ee xaqa ahaana baaqiga ugu ahaa ma aynan ku camalfali jirin marka rasuulka sala allahu calayhi wasalama tilmaantiisoo kale iyo xadkaas oo hadda zaanilmuxsanka in la rajmiyo iyo waa ku taallay kitaabkoodii markaas kay gacanta ku hayaan oo ay wax ka bedbedeleen waa ugu taallay marka waxaa la leeyahay war dooda aada idinka iyo rasuulka isku haysataan kala fura kitaabkiina ha kala bixiye marka kitaabkoodii marka la kala furo waxaa kasoo baxayo tilmaantii nebiga sala allahu calayhi wasalam ma rabaan marka in kitaab la kala furo iyaga marka liyaxkuma si uu kitaabka u kala xukumo beynahum iyaga iyo beyna rasuuli uma markaa dabadeed yatawallaa wuu jeesanayaa fariiqun koox kooxda oo minhum iyaga ka mid ah way jeesanayaan oo kitaabkay ka jeesanayaan walxaal hum iyaga oo mucriduuna kuwa jeesanaya ah waa xaalun mu-akidatun licaamilihaa yatawalaada caamil caamilkii iska ah marka xaaladan marka waa tii mu-akidada ahayd waa ayb qurdubi marka aayaddan wuxuu kala dhex baxay uu yidhi fii hadihi اlaayati daliilu calaa wujuubi irtifaaci اlmadcuwi ila اlxaakimi liannahu duciya ilaa kitaab illahi fain lam yafcal kana mukhaalifan yatacayanu calayhi الzajru biاladabi calى qadri اlmukhaalifi wاlmukhaalafi wahada اlxukmu jaarin cindana biاlandalus wabilaadi اlmgrib walaysa biاdiyaari اlmisriyati buu yihi wuxuu leeyahay qofkii loogu yeero liraana keen xaakimka noo geey garankuu qabaa xaakimkuna kitaabka alla oo wax ku xukumaayo leanna waxay culimadan ka hadlayaan maaha qawaaniintan iyo hadda la dadku dhiganayo oo oo iyagu marka yacni dadka diintoodii iyo naftoodii iyo maalkoodii lagu kala saarayo waxaas ma ahan waxaasina qiimana male walaa karaamata lahaa wax karaamaan kuma fadhiyaane haddii xaakim kitaabka alla ku xukumaayo qof uu ku yidhaha war kaalay noo geey xaakimkaas diinta nagu xukumaan noo geey hadduu ku dhaho oo qofkii markaa yacni la haystay lagu dhaho maahan inuu diido hadduuba xaakim sharciya uu yahay oo diinkii wax ku maamulayo waa tegayaa marka kitaabka allowna ajiibayaa ee marka wuxuu leeyahay taa inay waajib tahay baa laga qaadanayaa ee haddii ounan samayninna waa in la sajiriyaayo xaakimka ama qaadigu inuu yacni markaa edbiyaa edab marka u qalanto qofka wax khilaafay oo yacni mukhaalifka iyo mukhaalafka waxa uu khilaafay edab u qalantaa la edbinayaa xukunkaas oo ta'diibka qofka noocaas in la edbiyana annaga wuxuu leeyahay alimaamu alqurdubi agteenna andalus iyo bilaad lmaqrib waa ka jiraa laakiin bilaada misra kama jiro ayuu yihi nacam hadda waxau ka hadlayana waxay tahay kaale qaadiga noo geey way nacam waxbaan kuu qabaa qaadiga aan ku kala baxno kitaabka ilaahay war orad kuu raaci maaye nacam kaas waaye marka ninkii edbinta u baahan nacam uu ka hadlaya isaga nacam soo ma arkeysa halkaa marka aayaddan macnahaas ka bixiyey sharcu man qablanaa iyana waa uga hadlaan hadda masaladaa meelo kalean insha allahu tacaala aan ugaga hadli doonaa dalika biannahum qaaluu lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduudaat maxaa u keenay nimankan marka inay kitaabka alla ka jeestaan dalika kaagaas attawallii ee jeedsiga oo kitaabka alloo laga jeedsada ah kaa-inun mid ahaanaya waayo muxuu ku ahaanaana biannahum bisababi annahum iyaga qaaluu inay yidhaahdeen lan tamasana annaaru naarna taaban mayso ilaa ayaaman maalmo ma ahane maalmaha oo macduudaatin la tiriyo maalmo la tiriyo maahane ee la xisaabay oo la tiriyey maa la tiriyo maahane wax kale naarna taaban mayso hadalka ay yidhaahdeen darteed ayuu ku ahaaday waqarahum waxaa kadiyey oo khiyaanay iyaga fii diinihim diinkoodii dhexdiisii waxaa ku khiyaanay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna ay yaftaruunahu inay ku been abuuranayeen wixii ay ku been abuuranayeen oo beentii ay ka sheegayeen diinkooda dhexdiisa ay ugaga been abuuranayeen ayaa dagay ayb fa kayfa waa yaabe fa kayfa sideebaa xaalkoodu ou ahaanayaa idaa haddii jamacnaa aan ururino hum iyaga liyowmin fii yowmin maalin dhexdeed aan u aan usoo ururino maalinka oo laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa ounan ahayn wa wufiyad loo oofiyo kullu nafsin naf dhammaanteedna loo oofiyo maa wixii kasabad ay kasbatay walxaal hum iyaga oo laa yudlamuuna aan la dulminaynin daalika kaagaas ishaaradu marka waxay ku dhacee daalika tawallii jeedsigaas ay ka jeedsadeen kitaabka alle kaa-inun mid yacni ahaanaya waayo muxuu ku ahaanaana biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen lan tamasana annaaru naarna taaban mayso ilaa ayaaman maalmo ma ahane maalmaha oo macduudaatin kuwa la xisaabay ah wax la xisaabo maalmo tirsanoo afartan beri unbaan cadaabka ku jiraynaa kadibna annagu waa nalaa waa jannaan ku dambaynaynaa waxaa kaloo la yidhaahdaa waxyaabaha kadiyeyba waxaaba ka mida naxnu abnaa-ullaahi wa axibbaa'uhu ilaahay annaga nama cadaabayo waxaan nahay dadkii alla ou jeclaa dad shacab ilaahay doortay baan nahay yididiiladaas beenta ah oy iska dhaadhiciyeen oo shaydaanku ku akhriyey ile shaydaankaa dadka waxaas geliyey yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum shaydaanu ilaa guruura guruurkaas ay ku noolaadeen ayaa u keenay kitaabka alle inay ka jeedsadaan yani aayaddan marka macno aada u weyn baa ku jiro waxaa naloo sheegayaa yahuudi waxay kitaabkoodii uga tageen waa yididiilo been ah oo ah inay yidhaahdaan maalmo un baa nala cadaabaa suuratulbaqaraan kusoo marnay qul attakhadtum cinda allaahi cahdan falan yukhlifa allaahu cahdahu am taquuluuna cala allahi maa laa taclamuun yani warkaas inuu war aan wax u sheegayba jirin ayaga un ay iska abaa waxay abaabuleen oy dhoodhoobeen inuu yahay waqarahum waxaa kadiyey oo iyaga khadaaceeyey oo khiyaanay fii diinihim diinkooda dhexdiisa maa kii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna ay yaftaruunahu inay been abuuranayeen wixii ay diinkoodii kusoo dareen oo ay ku been abuurteen ayaaba kadisay oo inay kitaabkii ka jeedsadaan u keenay marka ay maa adkhaluuhu fii diinihim waxay diintooda dhexgeliyeen waftarow waftarawhu ay ku been abuurteen saas darteed baa fii oo darfiye ah baa la geliyey waqarahum fii diinihim baa la yidhi waayo diinkii dhexdooda dhexdiisay ku darayaan waxaan ku dhex jirin oo ay dhex gelinayaan ayb aayaddan marka ibnu caashuur tafsiirkiisa altaxriir waaltanwiir sidan buu yidhi macno macno fiican uu ka bixiyey oo aada loogu cibro qaado karo wuxuu yidhi waqad akbara allahu tacaala can mafaasidi hada alguruur ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka warramay guruurkan mafaasidiisa ayuu alla ka warramay subxaanahu watacaala dhibaatada uu leeyahay qofka inuu wax inta iska dhaadhiciyo ididiilo beena intuu isu isku sheego dhibaatada ay uu leeyahay ayuu alla aayaddan noog noogaga warramay waliftiraai iyo been abuuradka waqad akbara allahu tacaala can mafaasidi hada alguruuri waliftiraai biiqaacihaa fi dalaali dadkay baadida inay ku ridayso noogu sheegay addaa'imi weliba baadi joogto ah oon laga soo waaqsanin ayay qofka ku ridaysaa lianna almukhaalafata maxaa yeelay wuxuu yihi mukhaalafada yacni macsida marka la sameynayo idaa lam takun can guruurin haddaysan ka imaanin kado iyo khiyaano iyo khadaaca qofka uu wax ku dagan yahay haddii aynan xaggaa ka imaanin faliqlaacu canha marjuwun macsidaa in laga towbad keenoo laga fuqaa waa la rajeyna ama almaqruuru laakiin qofka kadsoon waa fiican tahay isleh reer hebelaad tahay isleh dariiqa fulaanaad tahay isleh hebelaad saaxiib la tahay oo berri yacni ku ku badbaadinayo amaani tiro badan ummaddii nebi maxamedaan nahay wax dhibaana gaaraya innaka ma leh iyo amaanida noocaas oo aan macaasida ilaahay inay wax qa yacni dhibaato laga dhexlayo aan laystusin wuxuu yidhi ama almaqruuru qofka maqruurka ah falaa yutaraqabu minhu ma laga sugaayo iqlaacun macsi inuu ka foqo leanna meeluu isku lambaruu isku xiray isaga waida waqad ibtuliya almuslimuuna muslimiinta waxaa lagu imtixaanay ayuu yidhi biguruurin kahiir muslimiintii waxaa lagu imtixaanay kadsoonaan aada u fara badan fii tafaariici diinihim diintooda tafaariicdooda tafaariicdii marka wuxuu ka wadaa yacni waxyaabaha aan gaalnimada u keenaynin macsi bay ku dhacayaan waa iska fududaysanayaan bidco aan gaalnimo keenaynin oo iska fududaysanaa dhib male ummatu moxamedaan nahay dhib male ninba waxbaa loo sheegaan mid wuxuu isku qancinayaa ummatu moxamed aan nahay shafaacada nebiga ma weyneysid waa run shafaacada nebiga dadka ahlu kabaa-irta waa helayaan qiyaamaha lama inkiraayo laakiin adiga ma hubtaa inaa islaamnimada ku dhimanayso macsidaan inay khaatimada kaa hallayso sow ma dhici karto aada barnaamijka ka dhiganaysa dadkii hore marka waa cabso jireen laazim waxaa qasaba in la baqo oo la cabsado dadka qaarkood iska jaahiliinana waxaa la yidhi haddii aada dariiqa hiblaayo ku xirantaan jannadaad gelaysaan cidna naar idinka geli mayso oo ama weligii ama sheekhii dariiqada ayaa kaa celinaya naarta kaa leexinaya waxyaabahaasaa la geliyey inuu salaad ka tago iyo inuu macsi sameeyo wax ay la tahay ma laha waxyaabahaas oo kaleo ka hadlaan maanta muslimiintu waxay marayaan yacni in xataa qofku markuu yidhaha war waxaan macaasida aan samaynaynaa cuquubaadkan noo keenay na haysto in meelaha qaarkood ama dalalka qaarkood la la yidhaahdo waaba dembi in laga dhigan ayb ayaan dhow hadda waxaa ka socotay tu tunisiya waxaa ka socotay nin imaam ah oo yidhi war fayadaanaadkan iyo waxaan baasha daadadkan iyo nagu dhacay waxaa nagu sabab noogu ah macaasidan iyo warshadahan khamrada iyo canabkan la beeraayo khamri laga sameynayaa noo keenay ilaahay aan u toobad keenno imaamnimadii waa laga rugseeyey nacam amaraa la dul keenay masaajidkii waa laga eriyey waxaa la ysku hayaa talow yacni maxkamad ma la geeyaa mase lama geynayo nacam say u taallaa maxkamadda noocaas oo kale nacam waxaas waxaas maxkamad iyo cadaalad ma lagu sheegi karaa nacam bilaahi calaykum nacam waxay waxay ku waxayna xusuu waxay ku xusuusinaysaa waqti sii horreysa dhowr sano ka hor ayaa nin iyagana xisbiyaalkan waddamadan ingiriiska waddankan ingiriiska xisbi kamida nin ku jiray baa wuxuu yidhi inta sidaasoo kale daadad dhaceen laba kun afar iyo tobankay ahaydaan u malayna ayuu wuxuu yidhi daadadkan iyo masaa'ibtan waxaa keena ayuu yidhi liwaadkan yacni la marsiinayo baarlamaanka iyo waxyaabahaas ayaa noo keenayo yidhi war waxaan aan iska joojino cuquubo allah ka dhalanayso cuquubo rabbi leanna inuu kirishtan yahaa laga yaabaa rabbi waa yaqaanaa iyo ciqaab moogtahay markaasaa isagana laga ruqseeyey xisbigii maxay ku kala duwan yihiin hadda labadaas dal markaad fiirisa yani inay inaan gaarno war dhibkanna haysto waxaa noo keenay macsida waayo aan ilaahay u toobad keenno in jariimo laga dhigo weliba dal muslina dhexdiis jariimo looga dhigo meeshaan u soconnay dareemay marka naam iyo guruurkan uu sheekhu sheegaya naam wagarahum fii diinihim maa kaanuu yaftaruun diinka dhan marka waxaa laga dhigtay marka laa ilaha illa allahu ku qowl waxaa rabtana iska sameey wax kugu dhacaya ma leh naam arrintaa marka yacni guruur qofka inay ku ridda ma aha ayb wagarahum waxaa kadiyey oo khiyaaneeyey fii diinihim diinkooda dhexdiisa maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayeen ay wagarahum waxaa kadiyey maa kaanuu yaftaruunahu wixii ay been abuuranayeen fii diinihim diinkooda dhexdiisa ay ku been abuuranayeen ayb taasaa marka yacni waxay u keentay inay kitaabka alle ka jeestaan oo aynan ku camal falin kuna dhaqmin fa kayfa idaa jamacnaahum fakayfa sidee baa xaalkoodu ou ahaanayaa ay fakayfa xaaluhum xaalkoodu waa sidee idaa haddii jamacnaahum aanu ururinno iyaga liyowmin fii yowmin maalin dhexdeed aan iskugu soo ururinno laamka bimacnaa fii waa laga laqbay karaa waxaa kaloo bannaan laamka in tacliilba laga dhigo la yihaha liyowmin liajli yowmin maalin abaalmarintiisa lijazaa'i yowmin maalin abaalmarintiisa darteed aan u kulmino ma aan usoo ururino maalinka oo laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa uunan ahayn wa wufiyad waa la oofiyey yacni watuwafaa waay waa la oofina marka waa la oofiyey maxaa looga cabiraa qiyaamo inuu dhacayo waa la hubaa litaxaquqi wuquucihi wa wufiyad waa la oofiyey kullu nafsin naf dhammaanteed maa wixii kasabad ay shaqaysatay ayaa loo oofiyey walxaal baana loo oofiyey hum iyagu laa yudlamuuna aan la dulminaynin qul illaahuma malika اlmulki tu'ti اlmulka man tashaau watanzicu اlmulka miman tashaa qul dheh allaahuma yaa allaahu allow maalika اlmulki yaa maalika اlmulki mulkiga kan yacni boqortooyada kan hantayow oo iska leh tu'tii waad siinaysaa almulka mulkigii baad siinaysaa man ayaad siinaysaa tashaa-u ay tashaa-uhu aada doonaysid watansicu waad siibaysaa almulka mulkigii ayaad siibaysaa minman xaggii ayaad ka siibaysaa tashaa-u ay tashaa-uhu aada doonaysid wa tucizu waad sharfaysaa man ayaad sharfaysaa tashaa-u aada doonaysid wa tudillu waad dulleynaysaa man axad tashaa-u aada doonaysid biyadika adiga gacantaada biyadika adiga gacantaada unbaa alkhayru khayrku ou ahaaday khayrku gacantaada unbuu ku jiraa innaka adiga calaa kulli shayin shay dhammaantii korkiisa qadiirun qaadirun midkii awoodaa tahay ayb aayaddan marka siyaaqa aayaadkan aan soo wadno meeshii ka gelaysa waxay tahay maadaama mulkigan yaa laba tafsiir horta ku jirtaa tafsiir wuxuu leeyahay nubuwadaa laga wadaa mujaahid yaa ku fasiraya ma qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa nebinimada ciddaad doontaad siinaysaa macnaha ile nebinimada maamulaa ku jiro nebigu ummaddiisa isagaa dhaqaya oo maamulaya marka hadday sidaa tahay macnuhu marka wuxuu noqonayaa nubuwadii reer bani israa'iil ku dhex jirtay oo dhexdooda ahayd nubuwadii reer bani israa'iil dhexdooda ahayd ayaa la qaaday waxaa loo soo leexiyey carabtii baa loo soo leexiyey awal nubuwada marka reer bani israa'iil bay ku yay ku socotay dhexdooda kaanat banuu israa'iila tasuusuhum alambiyaa kulamaa halaka nabiyun khalafahu aakhar mid kalaa bedelahaya aakhiru lambiyaa marka waxaa laga dhigay iyaga waa laga leexiyey carabtii baa laga dhigay nacam marka iyagii arrintaa xaasidnimo ay xasdayaan darteed ayay inay nebiga rumeeyaan u diideen xasadan min cindi anfusihim waa anagii soo marnay marka waxaa la leeyahay war xaasidnimadaa iska daaye ilaahay isagaa nubuwadan bixiyo cidduu doonuuna siinaan am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlihi naam ma waxay dadka ku xasdayaan wixii ilaahay siiyeyoo fadligiisa ah allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu sidaas oo kale waa haddii marka watansicu lmulka marka macnaheedu ma noqonayso qofaad intaad nebi ka dhigtaad ka qaadee nebinimada ma aha axad haddii nebi laga dhigay ilaahay kama qaada nebinimada ee watanzicu lmulka miman tashaau macnaha waxay tahay nubuwada waa u diideysaa ciddaad doonto nebinimada ayaad u diideysaa adiga ciddaad doonto kaa doontaad nebi ka dhigay middaad doontana waa u diidey amase in la yidhaha watanzicu lmulka miman tashaa nebinimada qoladii awal ay kusoo socotay haddii aada doonto maaha qolo kalaad nebi ayaad nebi kaga ka soo saareysaa ayb waa marka aan tafsiirka mulkiga nubuwa aan ku fasirno ayb ee tafsiirka kale waxaa weeyaan mulkiga caadigaba in laga dhigo boqortooyada ciddaa doontaad boqor ka dhigaysaa ciddaa doontana boqortinimada waa ka qaadeen aayadda marka istinaaun waxaa ku jira istinaafun ibtidaa-iyun istinaaf ibtidaa-i ah maqsuudka laga rabana waa sarbeeb ahlu kitaabka waxaa loogu sarbeebayaa oo loogu duurxulayaa jeedsiga aad ka jeesateen yacni inaad nabiyullaahi moxamed rumaysaan wuxuu ka dhashay xaasidnimo nubuwada ah ku xasadeen nubuwadana anaa iskale bu alla leeya ciddaan doona anaa siinayo marka halkaas waayo macnaha marka ayb qul waxaa tiraa allaahumma allaahumana yaa allaahu waaye xarfu nidihii baa la gooyey miim ayaa markaa yacni ciwad ahaan loo keensaday miimkan marka wuxuu bedel ka yahay yaa-u nidaaga marka yaa-u nidaha iyo miimkan yacni mubdelkii i mubdelu minhugii meel iskuguma wada imaanayaan oo yacni shaygan la ciwad qaatay iyo midka yacni ciwad ahaan loo keensaday meel ma wada joogeen marka yallaahumma ma leh laakiin shicri waa kusoo aroortay washada yallaahuma fii qariidi naam fii qariidi shicri waa yallaahuma saasoo kale waa lagu arkay laakiin sida caadiga ahee shaa'ica ahee badan allaahumma haddii la yidhaha yaada waa la waa laga tegaa haddii yaada la keenayana miimka waa la jaraa oo marka maxay noqonaya yaa allaahu naam marka qul waxaa tira allaahuma yaa allaahu allow maalika almulki yaa maalika almulki mulkiga allaha milki yacni mulkiga iyo boqortooyada allaha hantay oo iska lahow tu'tii waad siinaysaa almulka mulkigii baad siinaysaa man ayaad siinaysaa tashaa-u aada doonaysid mulkiga ciddaad doontaad siinaysaa watansicu waad siibaysaa almulka mulkigii ayaad siibaysaa minman ayaad ka siibaysaa tashaa-u ay tashaa-uhu aada doonaysid midna waa siinaysaa midna waa ka qaadaysaa mid yacni marka mid waad siinaysaa markaad doontana waad ka qaadaysaa wa tucizu marka mulkigu qofku dadaalkiisa iyo or orodkiisa iyo kuma keeni karo midaan dadaalinna waa iska helaa mid dadaalayo u dhintayoo u rafaadayana oo u kufaayo ukacayana ma helaayo mulkiga nacam wax ilaahay wata waay subxaanahu wa tacaala waana ibtilaa iyo imtixaan mulkiga adduunyada qofka loo dhiibo waa qof la imtixaanay way imtixaankaas marka inuu kasoo baxana hadduu kasoo baxana dee sabcatun yudiluhum llahu yowma laa dila ilaa diluhu imaamun caadil ayaa u horeeya waayo nafcigiisu nafci caamou noqona haddii uu kasoo bixi waayana wuxuu ku noqonayaa xasri nadaame iyo shallaay inakum sataxri inakum sataxrisuuna cala alimaarati wasatakunu nadaamatn yowma alqiyaamati fanicmat lmurdicatu wa bi'sat lfaatimatu wax weyn waadna dareemeysaa marku doono qofku si fudud qof mulkigiisu sugnaaday oo xooggiisu badnaaday ayaa laga yaabaa lambar yar inay waxinta ka qaldamaan mulkigii dhanba inuu hal maalin zuulo oo uu meeshii ka huleelo hal maalin gudaheed iyadoon la filaynin oo dadku un indha ay ku noqoto yacni cajab iyo layaab ay ku noqoto waayo waxaan awalba ilaaha bixiyey markuu doonana isaga qaadanaya taariikhda haddaad akrisa albidaaya wanihaaya iyo kamilka ibn lathiir iyo waxaad arkaysaa niman madax ahaa jiro boqorro tuugsa jiray marka dambe oo tuugsi ku dambeeyey oo dadka iska dawarsada dawarsa jira marka mulkigaanu qofka inuu isaga isku haleeyo isku dhowro is yiraahdo haddaadba isaga hayso weligaa sharafaad aada haysanaysaa waa doqonnimo ilaahay daacadiisaa laysku ciseeyaa iyadaana lagu cisoobaa watucizu waad sharfaysaa waad ciseynaysaa man axad tashaa-u aada doonaysid watudillu waad dullaynaysaa man ayaad dullaynaysaa tashaa-u aada doonaysid ciddaad doontana waad dulleysaa tafaasiirta qaar marka watucizu man tashaau bitaacatika ayaad ku sharfaysaa watudilu man tashaau-na waad duleynaysaa bimacsiyatika adou kugu caasinayaa waa duloobayaa marka caطaa marka isaga wuxuu yihi tucizu man tashaau almuhaajiriina walansaar muhaajiriini ansaaraad sharaftay watudilu man tashaau faris waruum labadii boqortooyo adduunyada ugu weynaa faris iyo ruum cagtaa la mariyey waxaa cagta mariyey muhaajiriin iyo ansaar waa tafsiir marka mithaali ah biyadika adiga gacantaada alkhayru khayrku ou ahaaday khayrku gacantaadau ku jiraa ayb maxaa yeelay wax walba adaa awoodo marka biyadika alkhayru shartana sharta ilaahay gacantiis maku jirta miyaa se sharta miyay ka timaadaa meel kale miyay ka imaaneysaa ee maya ee sharta hadda lama sheegin laakiin biyadika alkhayru marka la yidhaha washaruna waa ku jirtaa waa min baabi saraabila taqiikum lxara min baabi saraabila taqiikum alxara walbarda waa isaga jirtaa meesha marka mar haddii mid la sheegay didkiisa isagaa looga kaaftoomay kan kale lidka ku ah midkaanaa loogaga kaaftoomay xadiidka dhahaya marka washaru laysa ilayka shartu adiga xaggaaga kama ahaaninna macnaha laga wadaa muxuu yahayna washaru laysa ilayka waxaa laga wadaa dhowr macnaa lagu macneeyo sharta adiga laguguma soo dhawaado shar shay shar ah laguguma soo dhawaado macnaha kalena wuxuu yahay washaru laysa ilayka in la yidhaah shar oo maxdiya oo barax tiran oo shar khaalis ah ilaahu adiga xaggaaga kama timaado shar khaalis ah adiga xaggaaga kama imaaneyso sharta marka waxay ku jirtaa makhluuqa eh allah subxaanahu watacaala isaga taqdiirkiisa iyo maamulkiisa iyo sifaadkiisa wax shara ma laha oo maalan ibliis iyo maalan gaaladii iyo waxaan laga cabsado oo sharta badan alla abuuray subxaanahu watacaala abuurista alla marka sharta kuma jirta eh shartu waxay ku jirtaa waxa la abuuray ee ibliiska iyo kuwaas marka yacni gaalada iyo waxaan xun ayay sharta ku dhex jirtaa ficilka alle ee khalqiga ah ee sifadiisa ah shar male isaga sidaana marka walidalika marka yufaraqu bayna alficli walmafcuul bayna alkhalqi walmakhluuq khalqiga iyo makhluuqa waa la kala duwaa khalqiga alle kulligiis waa wanaagsan yahay sharna ma leh makhluuqa alle wax khayr iyo wax shar leh labadaba alla waa abuuraa sidaas marka shartu makhluuqay ku jirtaa marka shayga innaga marka sharta nala ah xikmad buu rabbi u abuuray subxaanahu watacala marka alla abuuristau abuurayaa shar ahayd ma la dhahayo waayo abuurista alla waa ficil alle ficilka allana tilmaamaha allana kamaal ayaa usugnaaday ayb marka biyadika alkhayru xadiidkaa marka macnihiisu sidaas waaye ee khayr iyo shar labadaba xagga alle un ka imaanayaan wax ilaahay maamulkiisa iyo qudradiisa ka baxayaa ma jiraan biyadika adiga gacantaada alkhayru khayrku uu ahaaday inaka adiga calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midka awoodaa tahay ayb ibnu jariir wuxuu yihi liannaka calaa kulli shayin qadiir waayo adiga waxaa tahay mid wax kasta awoodo duuna saa'iri khalqika khalqigaaga inta soo hartay ee kale ayagu ma awoodaan wax kasta duuna man ittakhadahu lmushrikuuna waxa ay mushrikiintu ka dhigteen min ahli اlkitaabi walumiyiina mushrikiinta ahlu kitaabka iyo umiyiinta yani mushrikiinta ahlu kitaabka iyo umiyiinta oo min alcarabi ah ilaahan waxay ka dhigteen iyo warabban maya waxa ma awoodaan kuwaas yacbuduunahu ay caabudayaan duunaka adiga sokadaada kalmasiixi walandaadi lati takad alati اtakhaduuha alati itakadaha alumiyuuna rabban yani wuxuu leeyahay liannaka calaa kulli shayin qadiirun oo wuxuu ka bixinaa wax kasta adaa awoodo cid wax kasta awoodaa ma jirto waxaan ay caabudayaan dadka nasaaradu axadka ay caabudayseen nabi ciise wax kasta ma awoodo mushrikiintu malaa'igta ay caabudayaan wax walba ma ay awoodaan cid kastoo adiga kaa soo hartay ee la caabuday tilmaantaan male calaa kulli shayin qadiir ma aha adiga kaligaaba ah saa darteed markaa nimankii nasaaraha najraan yaaba marka waxaa laleeyahay nabiyullaahi ciisa aada caabudaysaan wax kasta ma awoodaa maya soo maahan haddii wax walba uunan awoodin marka haddii ilaah ma noqon karo macbuud xaqa xaq lagu caabudaa ma noqon karo ayb marka mararka qaar yani min duunillaahi marka la yidhaahdo kalmasiixi walandaadi buu isku daraa fiir ibnu jariir maahan marka nabiyullaahi ciisa in hoos loo dhigaayo maaha oo la dhaho nabiyullaahi ciisa iyo asnaamtii alla isla soo simayo bal fiiri maahan sidaas nacam waxaa la leeyahay nabi ciisena in la caabudo ma astaahilo dhagaxduna ma astaahilaan in la caabudo marka ay noqoto cibaadadu allah iskale wixii kasoo harayna kulligood male cibaado xata alambiyaa walmalaa-ika cibaado male ayaga nacam ayb marka ambiyadu sharafay uta u tahay maahane hoos u dhigid ma aha tuuliju leyla fi اnahaari watuuliju الnahaara fi اlleyli watukriju اlxaya min almayit watukriju اlmayita min alxayi watarzuqu man tashaau bigayri xisaab tuuliju waad gelinaysaa alleyla habeenkii baad gelinaysaa fi nahaari maalinta dhexdiisa wa tuuliju waad gelinaysaa annahaara maalinkii baad fi leyli habeenkii dhex gelinaysaa wa tukhriju waad bixinaysaa alxaya midka nool min almayiti ku dhintay xaggiisaad kasoo bixinaysaa wa tukhriju waad soo saaraysaa almayita kan dhintay meydka ah min alxayi ku nool xaggiisaad kasoo saaraysaa wa tarzuqu waad arsuqaysaa manaxa tashaa-u aada doonaysid bigayri xisaabin xisaab la-aan aada arsuqaysaa halkana marka awood kaloo rabbi keliya uu leeyahay oo waxaa la caabudaya sokadii ayna lahayn yaa la tilmaamaa tuuliju leyla ay tuuliju saaca saacaati lleyli habeenka saacadihiisaad dhex gelinaysaa fi nahaari maalinkii waqtiga habeenka iyo maalinku waa isdhaafdhaafaa xilliyada saacado uu habeenkii lahaa ayaa mararka qaar waxaa la dhex gelinayaa maalintii baa la dhex gelinayaa markaasna maalintii baa yacnii saacadihii habeenkii ayaa maalintii lasoo dhexgelinaya markaa maalintaa yaraanayso saacada ay markaa maalintii lahayd ayaa habeen lasoo dhexgelina ayb saacada habeenkii ou lahaana maalinkii baa la dhexgelinaa markaasaa maalintu badanay yani marna maalintii baa badanayso marna habeenkii baa badanayo marna waa isla eg yihiin weliba meelaha qaarkood waxaa dhacda faraq aada u weyn in la arko oo xilliyada qaarna maalintu ay aada u dheeraato ay gaarto yacni taqriiban maalinku inuu noqdo sideed iyo toban sagaal iyo toban saac yani sagaal iyo toban saac oo afar iyo labaatanka saac ka mid a maalin inay taha dhacdo meelaha qaarna habeenkuna ou aada u yaraado marka saacadihii habeenka ou lahaa qeybo ka mid ah waxaa lasoo dhexgeliyay maalintii soo maaha markaasay iftiimaysaa habeenkiina mararka qaar buu bataa isagana oo maalintu ay aada u yaraataa sagaal saac iyo afartan meelaha sagaal saac iyo afartan iyo shan galabnimaa laga yaabaa in qoraxdu dhacdo saacado marka maalintii ay lahayd baa habeenkii soo gelaysa dhexdiisa markaas habeenkii baa aada u dheeraanaya waqtu shitaa iyo waqtu sayf caalamka marka kulamaa marka yacni kor iyo waqooyiga kore loo lasii aado north boolka iyo la aado kulamaa saacadahaas aada farqigooda loo sii arkaayo meelaha qaarkood waxaa dhacdaba habeen iyo maalin maalin uun inay iska tahay oo saqdi dhexe habeenkii qoraxdu ay iska soo jeedaan magaalooyinka qaarkood oo qoraxdu aynan dhacaynin oy taagantahay soo jeedo un keliya dhowr yani dhowr bilood saas oo kale ay tahay dhowr biloodna ay habeen tahay oo qoraxba aan la arkayninba ayb meelaha qaarkoodna waa u kala yar tahay oo labaatan saaca laga yaabaa inay habeen noqoto labaatan saac inay maalin noqoto wahaakadaa isdhaafdhaafkaas marka habeenka iyo maalinka saacadahooda la isdhexgelinayo awooddaas allah iska leh ayagu haddii ay rabaan waa isla ekaysa lahaayeen ma isla ekayn karaan marka qofka hadda meelahaas oo kale ku nool ee subaxdiina shaqo laga sugaayo qoraxduna ay iska soo jeedo shan saac habeennimo qoraxdu ay dhacayso wuxuu ku wax uu ka samayn kara ma laha iftiinkaas qoraxda wuxuu ka samayn kara ma laha keliya waa uun inuu daah iska xirxirto oo uu isdareensiiyo marka inuu habeen ku jiro codka iyo inuu iska xirxiro iska yareeyo intaa uun inuu sameeyo maahana inuu maalintaas yaraysto ama badsado ma awoodi karo abadan ayb tuuliju waad gelinaysaa alleyla habeenka saacadihiisa ayaad fi nahaari maalinta dhexdeeda gelinaysaa wa tuuliju waad gelinaysaa annahaara maalinta saacadaheeda fi leyli habeenka dhexdiisaad gelinaysaa oo maalinay noqonay marka oo maalintaa badnaanayso wa tukhriju waad soo saaraysaa alxaya mid nool min almeyiti baad ka soo saaraysaa laba macnoba marka waa lagu macneeyaa mid waxay tahay xisi macno waa iska macno xisiyo waaa l waxaa weeyaan ukunta oo kale wax meydoo dhintay waayo waxaa kasoo baxaya wax nool oo ah yacni digaaggii ee digaaggii wax nool waayo ukuntii oo meyd oo nolol ku jirinuu dhalaa isagana ama manidii in la yidhaha manidu wax hadda oo nool ma aha markay soo baxayso waxaa ka samaysmaya oo qof noolayna ka imaanaya manidiioo meyd ahna waxaa laga sameynayaa oo ka dhalanayo qof nool marka shay meydu wuxuu kasoo bixinayaa wax nool alle wax dhintayba wuxuu kasoo bixinayaa marka wax nool wax dhinto wax nool kasoo bixinaya wax noolna wax dhinto kasoo bixinaya tafsiirka labaadna waxay tahay in macnawi laga dhigo iimaanka iyo kufriga loo jeedo oo macnuhu marka ay tahay qof gaal abaa wuxuu dhalayaa qof mu'mina waa meyd gaalka qofkan uu dhalaye oo uu dhalaye marka isagu muminkaana waa noo waa waa wax nool taa waa mid ee qof mu'mina laga yaabaa in laga far farciisu uu gaal noqdo walciyaadu billah oo ilmaha uu dhalo ay marka gaal noqdaan marka mid noolaa marka mid dhintay laga soo bixiyey sidaasna marka waa laga macneeyaa marka hidaayada iyo iimaanka iyo kullina ilaahay unbaa tasarufkaas iska leh taas unbaa nalagu tusaya nalaguna baraa nabiyullaahi nuux wiilkiisu waa kii yihi marka qaala sa-aawii ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyawma min amri illahi ilaa man raxim waxaala baynahuma almawju fakana min almuqraqiin markii uu yihi ina bnii min ahlii waina wacdaka alxaqu waanta axkamu lxaakimiinna waxaa la yihi qaala yaa nuuxu inahu laysa min ahlika inahu camalu gayru saalix waa nabiyullaahi nuux oo yani awalu rusul ahaa ululcasmi min arusul ka mida wiilka ou dhalay marka waxau noqday gaalo dulumaat lkufri buu ku gedgadoomayey wahaakada waxaa dhici karta iyadana waxaa dhacdo qof yacni faajir ahaayoo gaal ahaa inuu ilaahay ka beero qof mu'mina inuu ilaahay ka beero na ibraahim iyo aabihiis nacam aabihii marka aazar gaalow ahaa nacam gaalnimadana marka ay aada ugu daran tahay ugu madax adag nabiyullaahi ibraahim oo asna ululcasmi min arusul ou dhalay watarzuqu waad arsuqaysaa man ayaad arsuqaysaa tashaa-u aada doonaysid bigayri xisaabin xisaab la-aan aad arsuqaysaa laa yatakid ilmu'minuuna alkaafiriina wliyaaa min duni اlmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fi shayin ila an tattaquu minhm tuqaah wayuxadirukum allahu nafsah wailى allahi اlmasiir laa yatakid yaynan ka dhiganin almu'minuuna mu'miniinta alkaafiriina gaalada yaynan ka dhiganin awliyaaa kuwa ay jecel yihiin oo garab ay garab siiyaan yaynan ka dhiganin min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokay xaal ay yihiin waman qofkii yafcal sameeyo daalika kaagaas ay daalika litikhaada yeelashadaas iyo ka dhigashadaas qofkii sameeyo falaysa ma ahaanin huwa isagu min allaahi min wilaayat illaahi ilaahay wilaayadiisa iyo gargaarka rabbi ama min min allaahi min diin illaahi ilaahay diinkiisa xaggiisa kaasi ma uunan ahaanin fii shayin shayna dhexdiisa ma uunan ahaanin ilaa an tattaquu sina marka ha uga dhiganina gaaladii kuwa markaa yacni shayna ha ugaga dhiganina gacal ha uga dhiganina ilaa an tattaquu inaad gaashaamanaysaan ma ahane minhum iyaga xaggooda aada ka gaashaamanaysaan ood ka cabsanaysaan tuqaatan itiqaa'an gaashaamasho aad ka gaashaamanaysaan maaha wayuxadirukum wuu idiin digayaa allaahu alle nafsahu min nafsihi nafsadiisuu idinkaga digayaa wa ilallaahi alle intii kaa unbaa almasiiru meesha loo ahaanaya ay ahaatay aayaddan aayado badan oo la macno ahaa qur-aanka aada ugu badan oo kusoo arooray suuratu suuratu nisaa iyo suuratu lmaa-ida iyo waa ugu tegi doonaa iyo suuratu lmumtaxina iyo meelo badan bay ku jirtaa waxa marka mu'miniinta laga reebayana waxay tahay muwaalaadka gaaladii inay ka weli dhigtaan aslu lmuwaalaat marka muwaalaadka asalkeeda almaxabatu wannusratu ereyga marka la fasiro macnihiisa ayaa horta la fahmi karaa haddii laakiin aan la fasirin oo muwaalaad muwaalaad un ay joogto hade muwaalaad muxuu yahay marka lama garanayo markaas in macnaha marka muwaalaadka asalkiisa la fahmaa muhima aslu lwalaa ama aslu lmuwaalaat laba macno almaxabatu iyo wannusratu jacayl iyo hiil marka macnuhu waxay ka dhigan tahay gaalada ha ka dhiganina kuwa aada jeclaataan ha ka dhiganina kuwa aada hiil siisaan aada garab aada u noqotaan ama iyaga aada garab garab ka dhigataanba ayb aslu lmuwaalaati marka almaxabatu wannusratu allah subxaanahu watacaala wuu kala waa gooyey wala inuu ka dhexeeyo bayna almuslimiina waalkaafiriin muwaalaadku marka laba qaybood maadaama la reebay labay u qeybsamaan muwaalaad mukafir ah iyo muwaalaad hayru mukafir ah mid lagu gaaloobo iyo midaan lagu gaaloobin labadaasaa loo kala qaybiya ee muwaalaad kasto kufribuu keenaana sax ma aha muwaalaad kasto kufri ma keenayana sax ma aha minhu mukafirun wa minhu gayru mukafir ahlu sunnaha sidaasay u kala qaybiyaan muwaalaadka marka mukafirka ah daabitkiisu wuxuu yahay kullu walaa-in wala kasto ama muwaalaad kasto yunaaqidu asla aliimaan jacayl kasto ama hiil kasta oo keenaayo aslul iimaan inuu baaba-o aslul iimaan burinayo ayb kufrigu waxaan hore u sheegnay yakunu wuxuu ku ahaan karaa bilqowl bilficli bilictiqaad maadaama kufrigu ictiqaadna noqdo ee ficilna uu kufri ficil kufriga uu jiro qowl kufri ah uu jiro muwaalaadkan laftooda marka waxay yeelanayaan marka muwaalaad ictiqaadi ah mid aan ictiqaadi ahayn oo ficil ah mid qowla intaba waa ka imaan karaan ficil kasta marka oo muwaalaad ah oo aslul iimaan burinayo waa kufri qofka diinta uga baxayo sidiisaasuna yacni waa kufri bidaatihi ma ahan inuu la xiriirsado ictiqaad inuu la xiriirsado keliya qasab ma ahan ayb haddii maalan muwaalaadkiisu ou gaalka jacaylka iyo hiilka uu siinayo hadday ictiqaad ay tahayo ictiqaadku maalan maxaa ka mid a waaba jecel yahayba di lidiinihi buu u jecel yahay diintiisa uu gaalka yahay darteeda u jecel yahay kaasoo kale waa gaalnimo walow ficil bayownan samaynin leanna ictiqaadkuuba ka gaaloobay kaas ficil inuu sameeyaa qasab maba laga sugaayaba hadduu ficil ku daro iyo haddaanu ku darinba maxabadaas diiniga ah ee qalbigiisa ku jirta gaalnimo keenayso waayo wuxuu aqbalay diin siwa alislaam diin aan diinta islaamka ahayn ayaa la qurxanaatay oo la fiicnaatay heer uu jeclaado ayb ee hadday ficil tahay aslul iimaan ay burinaysana waa kufrun mukhrijun can iddiin wixii aan sidaas ahaynna waa dembi kabiira min alkaba'ir bay noqoneen waxyaabaha marka aslul iimaanka ee muwaalaadka ee ficilka burinaya waxaa ka mid a ama ictiqaadka xataa noqon karo almasaratu biinkhifaadi iddiin diintu inay hoos u dhacdo oo laga adkaado diinta qofka inuu ku farxo meel diintii lagu ihaaneynayo oo yacni dadkeedii inta looga adkaaday diintiiba lagu ihaaneysanayo haddaad ku faraxdo gaalkuna wuxuu ku haysta ay tahay diinta darteed ood adiga yacni dhool yacni gooska dambe aad ka qosleysid ood faraxsan tahay middaas iyo aslul iimaan waa isdiidayaan waayo iimaankaaga waa inuu kaa celiyaa taas ayb taa marka yacni culimada qaarkood sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yihi fa min annifaaqi maa huwa akbaru nifaaqa waxaa ka mida mid weyn yakunu saaxibuhu fi darki alasfali min annaar qofkiisu uu naarta dabaqa ugu hooseeyo uu ahaanayo ka nifaaqi cabdillaahi bni ubay iyo wagayrihi bian yudhira waaba inuu bannaanka keeno takdiiba rasuuli rasuulka beenintiisa kow ow juxuu ow juxuuda bacdi maa jaa-a bihi wixii uu nebi moxamed la yimid wax kamida diidistiisa inuu bannaanka keeno ow buqdahu ama nacayb ou diinta u qabo bannaanka keenay nacayb ou diintii u qabo bannaanka maaha hebel nacayb oo u qabo hebelku waa dhici kar nacayb waa dhexmari karaa hebelku nacam nacayb diinta oo u qabo banaanka keenay ayb aw cadama ictiqaadi wujuubi itibaacihi ama in la raaco nebi moxamed qasab maahan buu ictiqaadiyey aw ilmasarata ama wuxuu banaanka soo dhigtay farxad biinkhifaadi diinihi nebi moxamed diintiisu inay hoos u dhacdo ayaa ayuu ku farxay ayb aw ilmasaa'ata biduhuuri diinihi ama meeshii markau maqlo diinka ilaahay baa kor soo noqday waa ka xumaaday xumaan uu muujiyey xumaantaas ou muujinayo ficilka uu ku muujinayo ama farxaddaa ou ficilka uga farxaayo waa gaalnimo diinta looga baxaayo waana muwaalaad dabcan yaa ku jira waxaa kaloo ka mid ah gaalada muwaalaadka ficligee laguna kufrinaya waxaa ka mid ah gaalada in gacan lagu siiyo baabi-inta diinta in gacan lagu siiyo baabi-inta ay diinta baabi-inayaan mashruuc u degsan u qorshaysan u habaysan oo banaanka ayaguba ay sheegayaan oo ay leeyihin annaga waxa noocaas in la sameeyo ma ogolin waxaan diidanaa adduunyada waxaas in laga sameeyo oo kaas laga sameeyo kaas laga sameeyo kaas laga sameeyo uu leeyahi naam inta uu sheegayana waa inta kitaabka ku dhigan hebel iyo ma ka hadlaayo naam isagii baa marka wuxuu wataa waxyaabahaas iyo waxyaabahaas iyo waxyaabahaas annaga ma arki karno caalamka maku arki karnay leeyihiin isagoo sidaas inuu u dagaalamayo og oo ka dhinac dagaalamay dhiiggiisoo u bixiyey naftiisoo u huray ikhtiyaar mana la qasbin oo nin lasoo qasbay ma aha kaas marka muwaalaadkiisu waa mukafir waayo inuu diinta ra diin ahaan raalliba uga yahay oo uunan diin islaam waxba u arkin ficilkiisaaba kutusaaya inuu afka ka sheego keliya uu yihaa aniga diinta islaamka ma rumaysniyo iyo ogaadaaya shardi ma aha soo ma garanin meeshaas iyadana macnahaas mumaala-adaas isaguna sidaas marka aayaddan falaysa min allahi fi shayin marka la leeyahay ilaahay agtiisa wax ugu sugan ma laha yacni ibnu jariir sidau ka macnaynayo diintuu ka baxaa diinta wuxuu uga baxaayana kuwayaalkan hadda aan sheegay oo kale laa yatakid yaynan ka dhiganin almu'minuuna walidaalika culimada qaarkood laftooda culamaa ulandalus ninkii ibnu cabaad la dhihi jiray almuctam yacni almuctamid ibnu cabaad ee xaakim ishbiliya meesha ishbiliya la yidhaha xaakimka ka ahaa jiray ayaa wuxuu sameeyey gaalo dagaal kula jirto muraabiiinta niman la dhihi jiray almuraabituun allamtuniyuun oo dhulkaas marka xukumi jiray oo ayagu marka dad diineed markaa diin iyo muslimiin ahaa ayaa yacni wuxuu u kaalmaystay gaaladiiba uka ayuu u kaalmeeyey la saftay si uu nimankaas meesha uga bixiyo muraabiiinta ninkii marka sidaa ka shaqeeyey ishbiliana xukumi jiray waana marka waa kuwaan marka yacni dawaaifta kuwii xukumi muluku dawaaif uu ka mid ahaa kan wuxuu leeyahay ibnu cashuur culimada andalus waxaa la yidhi waxay fadwoodeen aftow bikufrihi ninkaa gaalnimadiisay ay fadwoodeen duruq badanna marka yacni wuxuuna sheegay marka waxaan ujeedaa kufrigiisay fadwoodeen waxayna u fadwoodeen xaakimkii cali ibni taashfiin ibni yuusuf ibni taashfiin waa soo qabtay marka xabsi buu dhigay wax towbana ma weydiinin ilaa marka yacni ama sidaa uu uga dhintay isaga marka iyaga laakiin wuxuu tilmaamay inay fadwoodeen culamaa fuqahaa ulandalus dhammaantood kufriga ninkaa ayay fadwoodeen ninkaa yani sidaa ficilkaa sameeyey ee aayaddanuuna aada ibnu cashuur ugu faahfaahina marka aayaddan uu fasiraayo anwaacda muwaalaad badan noocyo badan buu sheeg sheegayaa ama aayat lmaa-ida hadalka uu leeyahay markaan gaarnaan u tegi doonaa oo man yatawallahu minkum fa inahu minhum tanaam laakiin meeshaan waayo meesha uu si fiican ugu faahfaahiyey ibnu cashuur mas'alada marka dadka ardayda waa ka daalacan karaan anwaac badan buu u yeelay halkaasuuna uga hadlay naam waxaana kamida muwaalaadka qaar qaar noqon kara kufri akbara aanan noqon karin ibnu alimaamu shaafici markii la su-aalay qofka jaasuuska ahe cawratulmuslimiin gaalada gaarsiiye u sheego akhbaarta muslimiinta u jaasuuso gaalka markii la su-aalay waa kii yidhi wuxuu til wuxuu tilmaamay su-aashaas markii la weydiiyey wuxuu sidaanoo kale u sheegayo wuxuu yidhi waxaa dhici karto jasigan ama khabarkan la gudbinayo gaalada uu gudbinayo inuu ixtimaalo aswa aswa marka gaalnimadii waa wixii ugu foolxumaa waqad laa yaxtamilu inuunan ixtimaalin gaalnimana waa suuragal maadaama uu ixtimaali karo ixtimaali karinna isaga marka madhabtiisa hadduu muslim ahaa qofka sidaa sameeyo ma la dilaayo u leeyahay cuquubo kale iyo waxyaabo kale in la ciqaabo waa iyo tacaasiir baabkeed waay laakiin ma la dilaayo u leeyahay sababtoo ah gaalnimadeedu ma cadda ayuu yihi imaamu shaafici wuxuu ka hadlayna waxay tahay alimaamu shaafici hal mas'alo oo la weydiiyey nooc muwaalaadka ka mida oo ah akhbaar in la gudbiyo kama uunan waramin ficil iyo waxyaabo kale iyo howlo kale yani haddii marka qisadaa inta lasoo qaato ayi muwaalaad qisadaas lala yacni lala xiriiriyo oo la yidhaha shaafici wuxuu qabaa mudaaharatu lmushrikiin gaalnimo ma ahanuu qabaa in la yidhaaha waxay noqonaya inaan warka shaaficiba aada loogu fiirsanin isaga halkaa masalo jaasuusnimaduu ka hadlay iyadu inay taagnaataana roon oo la yidhaha shaafici sidaas ayuu taas ka qabaa laakiin hayruhaa maba sheeginba shaafici ma ka hadlin heyrkeed bal warkiisa waxaa laga fahmaa mumaala-adu yacni lakaalmada gaalada loogu kaalmeynayo waxyaabahaas inay gaalnimo tahaaba warkiisa laga fahmaaba haddii aada loo sii raacraaco ayb meeshaas marka iyada macnahaas ayaa ku jira laa yatakid yaynan ka dhiganin almu'minuuna mu'miniinta alkaafiriina gaalada awliyaaa yaynan ka yeelanin kuwa ay jecel yihiin oo ay markaa u nusreynayaan ay u hiilinayaan oo si yacni diinkooda ay ugu hiilinayaan min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokay xaalayihiin marka min duuni lmu'miniina qeydun laa mafhuuma lahu berigaasaa munaafiqiintu ay gaalada u hiili jireen mu'miniinta ka sokay laakiin haddii uu xataa muslimna u hiiliyo gaalna uu gaalnimadiisa ugu hiiliyo sax may noqonee maya sax ma noqonaysa marka min duuni lmu'miniin waa wuxuu ka soo baxay uun waa kharaja makhraja dikri lxaal xaalkii taagnaay unbaa laga warramay wixii khilaafsan waa ka bedelan tahay maahan marka waman yafcal qofkii sameeya daalika kaagaas oo yeelashadaas ah in la yeesho ilaahay keyrkii yacni gaaladii laga dhigto weli laga dhigto qofkii sidaa markay waman yafcal qofkii sameeya daalika kaagaas falaysa ma ahanin huwa isaga min allaahi ilaahay diinkiisa xaggiisa fii shay-in shayna dhexdiisa ma ahaanin ilaa an tattaquu minhum tuqaah marka ilaa an tattaquudan istinahan waa istinaa mufaraq ah wy istinaa mufaraq ah wy macnuhuna marka wuxuu noqonayaa laa tatakiduu kaafiran gaal haka dhiganina weliyan weli lishayin ha uga dhiganina shayga maqane istinaha mufaraqa ka dhigaya kaas waay mustathnaa minhuga la gooy yani la gooynayo waxay tahay kaas lishayin ha uga dhiganina shayna ha uga ha ugaga yeelanina ilaa an tattaquu lishayin min alashyaai ha uga dhiganina ilaa an tattaquu ilaa lisababi taqiyati inaad ka cabsanaysaan ood ka gaashaamanaysaan ood afka yacnii wax isaga markaa raalli ku noqon kara aad afka ka sheegaysaan qalbigana aad ku haysanaysaan yani xaqa ma ahani marka ilaa an tattaquu an tattaquudan waxay dhacaysaa mowdica nasbin mafcuulu liajlihina lishaynha shayna ha uga dartii ha ugaga dhiganina gaalada weli ilaa an tattaquu inaad ka gaashaamanaysaan darteed ma ahani minhum iyaga xaggooda tuqaatan itiqaa'an ka gaashaamasho asluhu marka waxaa weeyaan tuqayatun tuqayatun wuqayatun waa asalkeeda wuqayatun ayay ahayd awel waawdii baa marka ta lagu bedelay sida ay tujaaha iyo tuka-a iyo ay ugu bedeleen waaw asal ay u ahaydoo ta ay marka ugaga dhigaan kadibna iclaal marka ya-diyo xarakaysan xarafka ya-diyo marka xarakaysan yaa marka yimid xarafka ka horeeyana uu xarakaysan yahay alifaa laysaga bedelay oo ya-dii baa marka yacni alif u bedelan ayaa loo bedelay markaabaa marka yacni waxay noqotay tuqaatan tuqaatan ayb waana masder marka iyada ka tu-adatin iyo tukhamatin iyo kale sida masder ay u tahay marka ilaa an tattaquu minhum tuqaah tuqaatan mafcuul mutlaq ahaanay marka u nasbisnaanay marka ilaa an tattaquu inaad gaashaamanaysaan minhum iyaga xaggooda ka gaashaamanaysaan ma ahane tuqaatan ay itiqaa'an gaashaamasho meeshaa marka waxaa laga qaatay qofka haddii uu cabsado oo naftiisa uu cabsado maalkiisa u cabsado oo uu u cabsado cirdigiisa cadowna uu uga cabsado tabarna uunan u haynin waa u bannaan tahay marka inuu afka wax uga sheego isaga markaa uunan ku dhibeynin qalbigana uu ku haysto iimaankiisa man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan taqyadaas marka culimada waxay yidhaahdeen aqwaasha ayay gashaa ibnu cabaas waxaa laga wariyey waa hadalka bis amaa ficilka maya ayuu leeyahay ibnu cabaas oo maalan yacni sanam u sujuud iyo hadday timaado iyo ma la sameynayuu leeyahay laakiin wixii saas dheh waa la dhahaa qalbigiina marka iimaankaad ku haysane mana ku dambaabaysid waana ruqso haddaad ruqsada ka tagto oo tiraa ma dhahaayood qaadato go-aankana waa yeeli kartaayo ad saas aad ku dhimato qofkaasi waa qof wanaag loo rajeynayo ahy taqiyada marka waxyaaba aan gelinaa jirta aslanba haddii lagu qasbo oo lagu yihah ama adaa lagu dilaa ama ninkan dil haddaad dishid kii adiga ku qasbay iyo adiga labadiina waa la idin qisaasaa waayo naf haddii la badbaadinayo haddiiba naf la gooynaayo ee adiga taada maa ninkan tiisa ka fiican yani anaa haraayo hebelaa dhimanaayo sharcigana waa ii ruqseynaa maya ma soconaysa haddiiba naf go-ayso war ninkan dil haddii kale waa ku dilaa ma dilaayaad leedahay hadduu adiga ku dilaa walba qofaa un dhimo lahay haddaad adiga naftaada badbaadsatood ninkan dishana qofaa dhintay mar walba qof macsuumaa dhimanaya marka saa darteed marka taqiyada ma gasho waxaa la yidhaahdo dilka iyo kale zinada iyo kale ma gasho iyadana naagtan ka zinaysa haddii uu yidhaahdo taasoo kale marka iyadana male waxyaabahaas marka waa diidayaan ayb ee ikraaha iyo qasabka muctabarka ahna ee shuruud baa loo shardiyaayo qofkan ku qasbaayo horta waa inuu awood leeyahay waxaan uu kugu handadaayo waa inuu fuli karo kow shardiga labaad adiga si aada uga baxsato waa inaad weyso walow firaaran ay culimmada leeyihin haddaad ninkan ka carari karto ma gaalnimada ma ku hadlaysid waayo waaba ka carari kartaa ha ku hadlin ka carar tan kale waxay tahay waa an yakuuna fawriyan hadda waa inuu yahay haddii lagu yidhaha warniyahow diinta caay ama nebi maxamed wax ka sheeg haddii kale usbuuca dambaan ku dilaa horta hala gaaro marka usbuuca dambe ha hore ha ka caynin gaalnimada hala soo boodin ukaadi markii saacadda ay dhammaato markaas haye haddii uu ku yidhaha haye waa lagu dilaa ama markaasuu kuu banaanaana ogow marka waa inuu ninkan awoodaa adiga waa inaad meelaad uga baxsato aada lahayn shayga uu kugu handadaayo waa inuu samay karo fawri waa inuu yahay oo hadda xaalka ay tahay wax ikhtiyaara waa inuusan kaa muuqanin haddii ikhtiyaar uu kaa muuqdo ikraah meeshaas ma yahay ikhtiyaarkii matalan maxaa ka mid a sidaan dheh ayaa lagugu qasbay sidii ma dhihina si ka daranaa tiri ama si kale ayaa tiri ee nin khiyaar lahaa tahayba haddaad wixii lagugu handaday aad bedeli kartid qofku marka waa inuu wixii la yiri ayuu dhahaa aduu marka meelahaas ibnu xajar kitaabulikraaha awalkiisa bukhaariga ayuu ku sheegaa shuruudahaas taqyada marka laba qoloba qaladay ka fahamsan yihiin ama yani tuqyada qolo waa khawaarijta qolada kalena waa shiicada khawaarij iyada waxay leeyiin wax taqiyo la yaraa ma jiro yacni waa un dagaalamaysaa xataa haddii laga awood badan yahay wax hadal aada ruqso ku qaadan kartood qofkan ku qancin karto oo kaaga tago ma jiray leeyihin ilaa xataa waxay taagnaayeen haddaad salaad ku jirto maalkaagiioo lagaa xadaaya aada aragto xoolahaagiioo la dareersanaayo wax ma sameyneysid oodanna awoodeynin salaadna uga bixi maysid waxaagiina ma abu barza walidaalika abu barzat alaslami waatay ku ceebeeyeen abu barza isagoo salaad ku jiraa ratigiisii ka fakaday intuu ka daba tegay oo kusoo dhegay oo soo qabsaday markaasay intay ku qosleen khawaarijtii waxay yidhaahdeen unduruu ilaa haada asxaabta nebiguu ka mid yahay wuxuu sameynaya fiiri bay dhahen iyagoo ku qosqosleen oo la yaaban markaasuu wuxuu yidhi waxaan la dhaqmay buu yidhi mid idinka idinka khayr badan idinka naxariis badan oo idinka turid badan sidaanaana ku arkay oo kale naam hadal saas oo kale yidhi iyaga marka diinta hal meelay ka fahmeen meel kale maba fa maba fahamsana qolada kalena waa shiicada shiicada tuqyada meel walbay geliyeen ayagana ilaa ay muslinkay kula dhaqmaanba naam bal waxay leeyihiin tuqyadu waa waajib ninkii ka tagana diinba male bay leeyihiin waxay wariyaan marka atuqyatu ama attaqiyatu diini wa diinu aabaa-i ayay jacfaru saadiq ka warinayaan man laa tuqyata lahu laa diina lahu qofkaan taqiyo lahayn diin ma laha walidaalika maxay iyagu marka u doorteen shiicada waa in la fahmo waxay u doorteen sidaas waxay rabaan inay dhahaan mar allaala marka cali guluwi ay ku sameeyaan shiicada oo ay war beena sheegaan markii la yidhaha war waxaan waa been cali radia allaahu canhu sayid cali isagaa hadalkan yidhi sidaan iyo sidaana laga wariyey marka la yidhaha waxay ku leeyihin waa cabsanayeen inamaa qaalahaa taqiyatan waa waa laga badnaayo munaafiqiinta iyo gaaladaa ka badnaayo gaalada marka abubakar iyo cumar iyay ka wadaan ayagoo maadaama uu ka baqaayey ayuu ayaga ayuu iskaga uun iskaga jeedinayay maahane wuxuu aaminsanayay ma aheen aayaddaanay qabsanayeen marka taqiyada keensanay marka taqiyada qof muslima lagulama dhaqmo aayaddan qof muslim hadda ma sheegine oo waxay sheegeen ilaa an tattaquu minhum gaalada waayo waxaa laga hadlaye qof muslima dabcan ad haddii uu naftaada ku xadgudbaayo waa iyadoo lafteeda waa kuu banaanaan kartaa laakiin caadatanba in muslim keliya lagula dhaqmo munaafiqnimadaas khatar waay iyada walidaalika saas baan shiicada lagu aamini karin wax walbo ay caqiidadooda ka sheegaan sidaanaan nahay waa idin jecelnahay waxbaan idin qabanaynadooda waa in la rumaysta maaha leanna adigayba taqiyo kugula dhaqmaan oo waxay yidhaahdaan nin sunni ah ama ahlu sunno ah qofkii taqiyo kula dhaqmo intaa iyo intaa ajarow helaaba bal waxay leeyihin hadduu salaad la dukado gadaashiisa uu ku dukado goonina uu u xirto keligiis nafsad ahaantiisa laakiin uu tuso inuu la jiro isagoo khiyaana i wax ku samaynayo intaasoo ajaraa loo qoraa bay leeyihin aayaddaanay usoo daliishanayeen marka firaqu marka diinta waa ku cayaareen ee aayadahana meelaan munaasab u ahayn bay u daliishanayeen wayuxadirukum ullahu alla wuxuu idinkaga digayaa nafsahu nafsadiisa oo alla idinkaga digaa ayb nafsadiisa oo idinkaga digaa rabbi ciqaabkiisa oo idinkaga digayaa ka cabsada wailallaahi alle intii kaaba almasiiru meesha loo ahaanayo ay ahaatay xag alla yani meesha loo ahaanayo ilaahay xaggiisa ay ahaatay min sifaat illaahi marka dee ilaahay inuu naf leeyahay naf wayuxadirukum ullahu nafsahu isagaa dhahayo waxaa kaloo suurat lmaa-ida aan ugu tegayna taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsika nabiyullaahi ciisa baa dhihi doona aakhiro nabi ciisena annaga ilaahay waa nooga aqoon badnaay waxaa laaiqa u ah iyo waxaan laa-iqa u ahayn isagaa naga yaqaanay sifatu nafsina waa sifada uu ka bilaabay alimaam ibnu khuseyma kitaabkiisa kitaabu tawxiid sideedaan u rumaynaynaa naf bani aadamna ma ku shabahayno laysa ka midlihi shay-un waayo allah subxaanahu wata watacaala makhluuqiisa ma shabahayo nafsadiisana nafsad go-aysa maba ahan watawakal cala alxayi aladii laa yamuut laakiin bani nafaha kalena kullu nafsin daa'iqat lmowt say iskugu mid u noqone naf aan dhimanaynin iyo naf dhimanaysa ilaahay nafsadiisana isagaa naga yaqaano sidaan un baan u rumaynaynaa wa ilallaahi alle intii kaa unba almasiiru meesha loo ahaanayo ay ahaatay hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi